saraakiisha amisom ayaga i xaqiijiyo in heshiiskaas inuu jiray oo warar qoraal inay jirtay oo maxaan ku irada in ciidamada maxaan ku irada militariga soomaaliya inay la wareegayaan fariisanaha ay ka baxaan oo dhan ba maxaan ku irahda oo haddana wejiga wejiga ugu horreeyay inuu bilawday de ciidamada xooga dalka soomaaliyana way soo bilawdeen hadda laakiinse dee un kelis ay nagu noqotay annaga laftii maamul ahaan iyo shacab ahaan deegaankaas runtii awdeed iyo beriisi iyo sabiidi axaanool iyo deegaan ku tirsan marka xoogaa maxaan ku irahda arrintaasi waxay nagu noqotay arrin kedis ah ciidamada maxaan ku irahda militariga ayaa ku sugan ama ciidamada xooga dalka soomaaliyeed sida loo yaqaano saa lailigeeda marka dee un hadda annagana waxaan dalabnay in xoojin adag maxaan ku irahda ciidamada maa xooga dalka somalia in loo suubiyo iyo shacabkii oo dhan meeshay ku sugan yihiin laakiin waa cabsi ayaa jirta oo ah maxaan ku irahda si kedis ay ahayd waxay maxaan ku irahdaa in deegaankii lala shiro odayaashii dhaqanka lala shiro oo maamuladii lala shiro oo diyaargarow fiican maxaan ku irahdaa laga yeesho marka arrintii kedis ay maxaan ku irahda nagu noqotay iyo dadkii iyo shacabkii xoogaa maxaan ku irahdaa arrintaas umaahin hadda kuleso ciidamada maxaa xooga dalka soomaliya ayaa hadda gacan bira ku haya oo deegaanadii ay faarujiyeen ciidamada amisom waxaa la wareegay ciidamada xooga dalka soomaliya militariga waa kuletaba dee goorma xeerihii fanaal markay kala dhaceen waaye kuletaba hadda deegaanadii kale hadda ka diyaar garoobeynaa intaysan ka bixin macnaha inaan maxaan ku irahda si deg dega dadkii wacyigelin inaan sameyno in nimanka khasta maxaan ku irahda wixii in laiska dhiciyo inaan la cabsan macnaha in ciidamada xooga dalka soomaliya laftigooda maxaan ku irahda la garab galo oo maxaan ku irahda lala shaqeeyo marka haddaan wadnaa laakiin intii hore hade kedisay nagu aheed oo maba jaanis uma helin kuwa guurin baan ogaanay maxaan ku irahdaa hadda ciidamada xooga dalka soomaaliyeed kuleytaba hadda ayagaa la wareegay ilaa haddana maxaan ku irahdaa wax iska hor imaad oo ka dhacay halkaasi ma jiraan deegaanadaas deegaano istraatiiji oo beeraha aseendooyinka jidka kor ka xiraayay ama webiga maxaan ku irahda gawgiisa maraayay maxaan ku irahdaa jidadkaasi ku tiirsanaa amisom oo difaac waxay u ahayd maxaan ku irahda dhinacaas waxay difaac u ahayd wadada weyn oo maxaan ku irahda runtii oo isku xirta muqdisho iyo kismaayo dhinaca kale degmada afgooda oo magaalo istraatiiji oo muqdisho meeshii laga galayo afkii laga galayo ah albaabkii macnaha difaac bay u ahaayeen marka dee un anagu hadda maxaan ku irahda ciidamada xooga dalka soomaaliyeed kuleta waa ku kalsoonahay laakiin hadee ciidamo gooyo isku rakiban watay oo taangiyaal watay oo b m watay howsaro watay macnaha dee maxaan ku irahda inay hal mar un faarujiyaan taasaa nagu noqotay kadis